kulanti wacan oo wanaagsan dadka na dhegaysanaya oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo aadaaba aan idinka soo gudbinno wararka xiisaha leh iyo waraysiyada guud ahaan waddanka soomaaliya ku saabsan madasheenna waxaa marti maanta inoogu ah murashaxa xisbiga mucaaradka ee ucid ee somalilan jamaal cali xuseen oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isaga oo jooga magaalada hargeysa jamaal cali xuseen marka hore aan kugu soo dhaweeyo madasha sigis saaxiib cali xaraare aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaan salaamaya isagana asad oo oo noo facilitate gareeyey isna in in wareysigan uu noo qabsoomo waa hagaag aan ku bilaabo su-aalaheena jamaalow marka ugu horeysa waxaa dad badani ay xiiseynayaan amaba ay ka dhursubayeen bal iyagoo kala socday dhinaca warbaahinta murankii iyo khilaafkii ballaadnaa ee muddada soo socday ee idiin dhexeeyey haddii aad tihiin guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid faysal cali waraabe iyo adigoo ah murashaxa xisbigaasi ucid jamaal cali xuseen murankaa iyo khilaafkaasi xilligan xagguu maraya bismi illahi raxmaan raxiim cali xaraare aad saaxiib aad baan ku salaamay runtii daniyow khilaafkaasi waa mid soo noqnoqday ayuu ahaa nasiib darro ah inuu soo noqnoqdan may ahayne waxay ahayd xisbiga ucud isagoo isku duuban inuu u diyaar garoobo siduu dalka u hanan lahaa soomaalida waxay ku mahmaadaa labadii qayliinka kuqay wax ku qaybsataa miseelka iskuma cawrido annagu annagii tartankii golaha deegaanka ee doorashada anagoon gelin ayaa aanu dee heshiis gallay wax kala qaybsanay guddoomiyaha xisbigu de isagaa noo yimid oo yidhi annagoo markaa garab udub ahayn oo laftarka iyago xalligaasi udubna uu khilaaf ka taagnaa warbalniyahow xisbigii dhaawac baa soo gaaray dad uma hayo hanti uma hayo oo xisbigii badankiisa xisbigii ucud wuxuu ku biiray xisbigii wadani oo markaasi uu hogaaminayay ninka madane cabdiraxmaan ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland marka xisbigii ucud oo markaa runtii dee dhaawac badan soo gaadhay oo aan xisbi ahaan dadkii oo dhan ay ka wada tegeen dhammaan guddidii fulinta nin mooyaane laba iyo labaatan qof ka tegeen dhammaan baarlamaankii nin mooyaane wuxuu ku jira koob iyo labaatan qof ka tegeen xisbigii siduu dhammaan madaxdiisii madax iyo minjaba ay ku biireen de xisbigaasi wadani ayaan de anagu u nimid oo aanu dhulka kasoo qaadnay xisbigii heshiis baa dee lagu galay guddoomiye wuxuu laba jeer baan tartamay deniyow anigu guddoomiyenimadu baan doonaya in xisbigu dee idin ahaado oona idin noqdo idin dhiso de sidii baan anaguna ku hawlgallay heshiis kala saxeexanay ummadda o dhan ay wadaarkaysa oo de isagoo muuqaalayo lahayo kadib markii heshiiskaasi uu dhacayna golihii dhexe ee xisbiga ucud baa de markaasi ansixiyey heshiiska iyagii oo musharaxiintiina dee doortay hoggaankii kale xisbiga ee anaga qaybtayada ahaana oo mujaahid cali gure kamid ahaana ansixiyey sidaasaan doorashadii ku galay doorashadii naf iyo maalba waanu dul dhignay golihii haddaad eegtid xildhibaanadii baarlamaanka kasoo golaha deegaanka kasoo baxay ee dee keenay guusha xisbiga boqolkiiba sagaashan annagaa keenay ilaa laasacaanood ilaa ceer gaabo ilaa burco ilaa dee boorama ilaa hargeysa ilaa berbere dee annagaa dee gooshinay oo dee hawsha ku jirnay wixii hanti ku baxdayna dee boqolkiiba sagaashan dee intii xildhibaanada oo ay gaar isaga bixiyeen mooyaane shilin kastoo xisbiga ku baxayay dee waxaa mid jeefkayga kasoo baxay dee hawshaasuna lala ogaa oo ummadda o dhanna noo wada arkaysay ayaan de xisbigii lasoo baxnay oo dee banaanka soo dhignay adigu markaa de muddo saddex sanadood iyo baraba dee musharax ayaan xisbiga u ahaa laakiin waxaad moodaa inuu dee guddoomiyuhu daba soo galay markii uu heshiis la galay xisbiga talada haya kulmiye oo iyaguna ka baqay musharaxnimadayda oo dee aada diidan inaan la tartamo oo wejigaa cusub iyo dardartaa cusub iyo energyga cusub diidan ayaa aada moodaa inuu sharqool kula galay in xisbiga dee la carqaladeeyo oo markaa de si intuu dee t v-ga yimid yidhi jamaal musharaxba maaha berigaa urur baanu hayn oo waxyaala de runtii dadkii ka yaabiyey oo dadka qaar hadday yidhahdaan oo tiisaba loo yeelo la yidhaha berigaa urur baad haydeen de adiguna guddoomiye markaa ma tiid sababta dhowr bilood baanu kala horreynay markii isagana laga dhigay guddoomiyaha xisbiga oo markaa dee la doortay haddii markaa ile markii xisbiga soo baxay isaga lama doorana markii hore isba la doortay haddaan tiisaba u raaco isna guddo haddii anigu aana musharaxayn isna guddoomiye noqon maayo de isba lama dooran marka laakiin xisbigu de xisbigu ahaa urur muu ahayn sababtaa xisbiyada tartamayay iyo ururada tartamayay kala shuruuday ahaayeen saddex xisbi qaran buuxood kamid ahaa oo kunkii madax taabashada iyo lacagtii laiska doonayay ururada laga doonayay lagama doonin marka xisbigiina niyo in badan baa dee dhaawac badan ku yimid dad fara badan baa faysal daraadi xisbigii uga tegay laakiin nasiib wanaagga waxaan helnay mar walba taageerayaal joogtaa oo xisbigii la joogay laakiin madaxdii xisbiga qaar badan baa qaar xoogaaba dhinaca weliba garabkayga ahaa ayaa qaarkood markay arkeen siduu faysal xuwado ka tegay xisbigii oo uu ku jiray ninkii musharax ku-xigeenka ee ahaa cabdirashiid xasan mataan kulligoodna markay dee ka tegaya xisbiga dee way ka hadlayeen waxay lahaayeen de guddoomiyahaana la shaqayn karin darteed baan uga tegin laakiin de inta iyadii kale xisbiga hogaanka xisbiga waanu dee u dhabar adeegnay dad badan baana dhex galay odayaal baana dhex galay dhaqan dadka xisbigaana dhex galay wanayo khilaafkii wuu soo noqonayaa markaa dee waxay noqotay uun guddoomiyihii maadaama damac waaliya la yimid oo uu yidhi wax allaaliya wixii xisbiga lagu heshiiyey u dafiray ee iyadoo muuqaal iyo wax walba la hayo ee uu dafiray go-aanadii golaha dhexe xisbiga ka yimid ee uu wax walba dafiray isagoo markaa aanu arkayni de inuu gardarro garab ugu yahay oo xunquduma isku hadlaynayo waxay nala noqotay inta iyadii hogaanka xisbiga dee joogtay intii ku tiri war ka joogo sidanba dee sax maahan uu bilaabay inuu yidhaahdo sidii dawlad uu isagu yahay wasiiro ilaawan eriyo midwalba xilkaan ka qaaday oo taasoo aan sharciga xisbiga waafaqsanayn sababta xeerka xisbigu waa dastuurka qaran oo kaleeto ayaa markaa waxay nagu keliftay inaan markaa xisbigii aanu markaa dacwad dee guddoomiyihii ka dhan ah annagoo xisbigii matalayna intaydi madaxda ahayd iyo xildhibaanadii iyo wixii o dhan kusoo oogno insha allah dacwadiina dhawaan bay dee hortegi doontaa garsoorka somaliland waa tahay waana waanay nagu keliftay oo si kale oo aan u maareyno ninkaa odayga oo dee loo dee anagu dee nin weyn oo aan qowl la gallay waayo dee oo heshiisna la gallay ummadda o dhanna way arkaysay marka dee nin aad saddex sanadood ugu yeeraysa musharax buu ii yahay oo aad meel walba kaga tiri caalamka oo xaflad walba dee lala soo istaagayay oo dee golo dhexe ansixiyay oo sharciya in haddana last minutekii aad soo istaagtaa tiraahdo waxaas ma jiraan oo oo dadkii xisbiga iyo dee raggii guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga aad tiraahdo waan eriyey waa dee silaayo oo yidhahda madaxweyne ku-xigeenkayga waan eriyey oo kaleeto waa tahay dadkii waxay ku noqot waxay ku noqotay marka halkaas imika waxay maraysaa un in dacwada isugu beeshooto un markan waa tahay haddii si alan kuweydiiye markaa jamaalow heshiiska iyaa tuhumaysaan kolley hadalkaaga waxaa laga dhinansanayaa dhinaca xukuumadda in faysal cali waraabe oo heshiis la galay heshiiska maxaad ku caddaynaysaan heshiiska waxaan ku cadaynaa dee faysalba wuu qarsanay aad arda t v-yada buu ka yidhiba waaba kii t v-yada ka yidhi haddaan tusaale ahaan ku siiyo waa ka yidhi madaxweynuhu ciddii uu inagaga tago isagoo ujeeda madaxweyne silaayo ayuun banu dhisaynaa oo marka dambe dhisaynaa isagoo ujeeda ninka ka sharaxan dee xisbiga kulmiya muu qarsan waa ka yidhi waa inaabtigay oo cali guri wuu xaasidaya oo dee uu kambeyn gareynayo t v-ga waa kii ka yidhi ninkaasina waa kii isagu laftarkiisu intuu soo istaagay meesha yidhi dee faysal cala waraaba ayaa dee doorasho dama ku guulaysay siduu musharax yahay oo kaleeto de markaa qaarkood dee lasmaba qarsan oo baryahan dambe waabay laftarkoodu way way way way way way waadixay ahayd waa tahay wax dee maaragtay qarsoon maadaama adiga jamaala lagu soo doortay oo murashax ahaan golaha dhexe ay kuusoo abroof gareeyeen oo muddo saddex sanadooda sida aad iminkaba sheegaysay meel walba laga ogaa in warkaa uu cad yahay warka xisbiguna uu cad yahay oo uu yahay in jamaal cali xuseen uu murashax yahay xilligan iminka la joogo waxaad moodaa in ay dadkii ka hadlay ee yidhi jamaal waa laga gardan yahay oo xaq wuxuu leeyahay inuu murashaxnimadiisii taagnaado in xisbiga uu cid dad badan codkooda aan laga maqlin marka laga jaro ama laga tago cali gurey mooyaane yaa ku taageersan oo ku garab socda oo isla xisbigiinii ka tirsan jamaalow cali gurey oo keliya tan maaha dee cali gurey dee isagu ninka ugu magaca weyn leeya dee xisbiga guddoomiye wadaadkiisa oo dee cali gurey markii uu sameynayay dee maxay ahayday shir saxaafadeedka waxa la fadhiyey guddoomiyihii golaha dhexe xisbiga ucud oo ah raggii garabka faysal ahaa ayaan ugu nimid waxaa la fadhiyey aqoon-yahan maxamed haaruun oo guddida fulinta iyo dee golaha dhexe xisbiga ku jira oo kamid ahaa raggii heshiiska wax ka ogaa waxaa kamid ahaa rag xuseen bin maaxo oo ah xogeeyihii xooqoinsaanka ahaa oo marka guddoomiyihii yurub rag fara badan buu dee guddoomiyuhu casilay oo yidhi xilka baan ka qaaday ilaa toban qof baan malanaya inay yihiin dadkii madaxda ahaa ee imika inta hadashay dee taageerayaasha xisbiga oo dhan imika xildhibaanadii kuwa labada nin ee baarlamaanka ugu jira iyo xisbiga ucudba iyo iyo dhammaan mushari nimankii golaha deegaanka oo dhanba waa diyaaro waa nimanka dee dacwadda kusoo qaadaya guddoomiyaha iminka way dhaaftay janaal iyo faysal iminka waa xisbigii iyo faysal baa is haysta sababta faysal waxaan u arkaynaa inuu yahay nin loo adeegsanayo in xisbigii cudburburiyo oo oo isagu maadaama uu termkiisi yahay oo january kaga eeg yahay oo oo mar dambana aanu issharaxi karin faysal inuu wax kasta sameynayo inuu xisbigii ucud inuu burburiyo ama uu dan gaara oo shaksi ahaaneed kula shuraakoobo xisbi kulmiye in badanna dee waaba laisku marnaayo ummadda somalilan oo dhammi ka wada warhaysa dacwaddaasi aad kusoo ogteen maxkamaddu goormay u fadhiisan doontaa oo ay qaadi doontaa xillima ayay idin ballantay
insha allah waxaanu rajaynaynaa in kolay toddobaadka soo socda ama toddobaadka kuxiga labadaa middown in ay dhacdo oo dee dacwaddii looyarintii iyo garsoorkii ayaa looyarinta gacanta ku haya cadaymihii iyo wixii oo dhanna isku dabridaya xisbiga ucud waxa weye de guddoomiyuhu nin kama weyno oo xeerka xisbiga hadduu jebiyo oo dastuurka xisbiga waa madaxweynehoo dastuurka jebiyo dee dee waa loo adeeg waata impeachment lagu sameeyo dee loo adeegsado marka waxaanu sameynaynaa anagu de guddoomiyaha iyagu waxyaalihii de xeerarkii xisbiga ee la sameeyey xisbigii wuxuu ka dhigtay barobarti yar uu leeyahay isaga oo dee ama hanti guri uu leeyahay oo cidda doonana oranaya cidda marka wuxuu dafirayba heshiisyadii dee isla wada ogaaya muuqaalka lahaa isagoo hadlaaya waa kale jamaal cali xuseen ninka wanaagsan oo faraska looga degaami jiro waa kaqoda qudbaynaya waa kale jamaal waxaan ku dooranay shuruudahaas waxaas waa nin sidaas waa nin sidaas waa nin sidaas waa ka isagoo qudbadaynaya le xisbiga qoraya musharax le baan nahay dee waxaa imika wixii oo dhan haddana wada bedelay aniga waxaan u aragnay un qoladan oo danac yaro gelisa oo iyaga dani ugu jirto in dee faysal sharaxo iyo iyo isagoo doonayay inuu dee un marka lakin sharciga horta wax walba ka weyno ti ilaahayna dee meesha waa joogtaayo de anigu weligay waan arki jiray dee dad dad isdhaca oo geel iyo dee ku lakala dhaco marka dee geel lakala dhaco dadku meel kale la tegi jireen oo way qarsan jireen oo de waa lala dhuuman jiray lakin lakin musharaxnimo inta la dhaco laydhaa igu doorta weliba weligay dee baa arag waa mtii igu horreysay oo oo waxyaalaha ku cusub caalamka ama waya jabaal cali xuseen haddii su-aal kale aan ku weydiiyo khilaafka iyo muranka xisbiga ucud xilligan soo galay saameynta ele buu ku yeelanayaa tartankii xisbiga uu doorashooyinka soo socda uu geli lahaa wallahi kulley haddii dee dee saameyn waa ku yeelanayaa oo dadkii waa sugayaan nasiib wanaagga xisbiga ucud taageero taageerayaal runtii hadaafa ayaa uu leeyahay arrinkana runtii waxaad moodaaba inaan taageero dhe dheeraada ku helnay haddii aan nahay dhinacayagii xaqa ku taagnaa oo dadkiina ayna arkeen dee in dulmi runtii dena lagu wado oo ninkii aan shalay tolo dee xukuumadda ka cabanayay ee lahaa xisbiga kulmiya ay reebaye ee aan ka ugu nimid aan shalay caawinay ee ninka weyn ahaa ee qawlka nala galay de salaadan tukadaa ee aan dee sujuudiisa aragnay inuu dee markii dambe uu sidan kale u hadlo oo ummadii way la yaabtay waxaana dee dadkuna ma jeclo dulmiga iyo gardarada laakiin anagu taageeraan ku helnay xaqana waa la ogsoon yahay waxayagu waa cad yihiin oo iyadoo muuqaala iyadoo oo qoraala iyadoo wax ay cadeemihii yaalaan golo dhexe oo hay-adda ugu sarreysa xisbiga ah ayaa dee waxaan heshiis heshiiskaygana ansixiyeen na doortayna marka anagu kama warwaroosanin waxa bay dhaawac ku tahay inawey haddaad si eegtid xisbiga kulmiye oo shalay tole muuse bixi waa kii cabanayee dee lahaa xisbigan waanu soo halgamay oo silaayaan halgan lasoo galay oo waxbaa lay diiday oo kii shaanida de tuurayay de markii dambe ninkii de lahaa waa lay dulmiye markii dambe isagii loo hiiliye u uu madaxweyne silaaya sida sharasala ka yeelay oo uu atleast ballantii dee ay wada galeen ee weliba de afka ahayd uu ka aqbalay ee dee musharaxa ka dhigay ayaa isagii doonaya inuu dulmi ku sameeyo xisbi kale oo weliba aniga iyo de isaga marka la isu kaayo barbar dhigo dee musabixi hadiyad baa la siiyey oo isaga xisbi dhan oo dee silaayo soo dhisay oo guulaystay baa dee ayaa dee ayaa loo dhiibay oo la qaado aniga xisbi lagama dhiibin aniga lasoo baxdaa laigu yidhi meel marinta laga dhiibay meeshii marnayd baan de lasoo baxay oo kusoo tabcay oo xoog iyo xoolaba duldhigay oo dadkaygii iyo ummadaydii iyo dad taageerayaashii kusoo saaray marka labada ninka wax la soo baxay de aniga wey marka kii kale sidaa hadiyadda lagu siiyey baa doonaya inu aniga udulmiyayo ilama tartami kartid ee ogaan baa ninkan u sharaxaya de waa wax aynan ku arag caalamka dimuqraadiyadda meel ay kaga jirto dhaawac weyna ku haa somalilan marka anagu sharaf un baanu ku helnay iyo magacayagioo siyaaday iyo iyo taageerayaal aan ku helnay iyagun baa isku dhaawacay nimankaas wax alaali waxayna yeelin ma jiro jibadow hankaagii siyaasadeed ee ahaa inaad hogaamisid somaliland inaad u furtid bage cusub weliba dadka dhallinyaradan dambe oo intooda badan ay aada kula hayaan hankaaga iyo niyadaada maxay ka bedeshay khilaafkaasi aanad filayn ee xisbiga soo food saaray ee uu faysal cali waraabe isagu markaasi ka ahaa mas-uuliyadda amaba uu keenay isagu
wallahi horta runtii dee marka ugu horeysa dadka niyadshab bay ku noqotay anigu markii ugu horeysa waan rumaysan kari waayey faysal afar sanadood bu horta dee xaggayga dambe iga iga iga bursheynayey ama iga maagayey ama iga dhaleecaynayey ama iga caayayey waanu iisoo bareerinu intii hore waxaan dee ku maago ama aan ku caddaynaan hayeydaan jirin lakin iminka da cadaymihii iyo wixii o dhan waa kaa tiviyada lasoo istaagay ummadiina ay aragtay intiina waa usoo samirnay lakin an waxa weeyaan aniga halka halka way iga go-an tahay infact dacwaddan waxyaalaha aan usameynayo waxaa kamid ah inaan mar dambe nin guddoomiye xisbi sheegayn xisbi qaran oo la wada leeyahay oo somaliland oo dhan ay wada leedahay xisbiga de anigu melihi iyo faysalla ma laha xisbiga waa la wada leeyahay rag musharixiin oo golaha deegaanka oo tacabkooda iyo waxooda ku bixiyay baa jira taageerayaal u codeeyay baa jira rag dee cid walba in unbay ku contribute garaysa oo xisbi de somaliland oo dhan waa taagnaa xisbiguna waxyaalaha kusoo baxay de ugu waaweyna waxaa kamid a de anaa musharax ka ahaa dee faysalle guddoomiyuu ka cabdibashiir xasan mataane xilligaasi dee wuxuu ka ahaa musharax ku-xigeen marka waxa wey aniga weli waa niyaddeedu aad bay wanaagsan tahay iminkana dee waxaan ka dhursugaynaa garsoorka somaliland waxyaalaha aan u sameynaya waxaa kamid ah si aan mar dambe nin guddoomiyihii aanu u sheegan keligii xisbi in ummad inuu isagu leeyahy oona barabarti uga dhigan dee faysal calwaraabana dee ma garanaysaa waktigiisa uu soo qaatay laba jeer buu is soo tijaabiyey ummadda somalilandna dee janis way siisay wanaagsan de inuu annagana annagoo weliba dee waxaan lasoo baxnay oo dee aanu isagu hadiyad nagu siiyey de inuu naga carqaladeeyo maahayn maanta isagana sharaf iyo magac bay u ahaan lahayd atleast xisbigii uu bilaabay oo ka guuleysta laakiin inuu lugta qabto magac xumo iyo karaamo daraayo u tahy ugu dambeyntii jimaalow haddaan ku siiyo kelmad aada usoo jeedisid taageerayaasha xisbiga ucid ee xoogaa ka niyad xumaaday sida uu khilaafkana ku yimi maxaad odhan lahayd kelmadda ugu dambeysa
waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga ucud iyo inta dimuqraadiyadda jecel iyo inta nabadda jecel ba maaragtay daafaha dunida ku wada nool xisbiga ucud waa lagu soo duulay arrinkan ucud lagu samaynayaana maaha ucud oo keliya te waa arrin la doonayo in lagu wiiqo geedi socodka dimuqraadiyadda ee somaliland ka hirgalay waa mid la doonayo in dadka dhalinyarada ah ama jiilka cusub ama wejiyada cusub ee doonaya inay siyaasadda soo galaan la doonayo in lagu niiljabiyo weyaan waa arrin qorshaysan oo la doonayo in laga dhigo waxaan club ama meel ay leeyihiin dhowr qof oo iyagu siday doonaan uxudan ugu takrifalayo marka yaan laga niyad jaban baan leeyahay ha loo diyaar garoobo halgan anagu dee naftayda maalkayga wax walba oo u hornay idinka ayaan dee idinku maaragtay meesha ku joognaa ha niyad jabana baan leenahay waxaan waa laynagu dayaya wax walba dagaalkuna waa soconaya meeshana waxa laynoo maagaya laynoo carsha carshaynaya waxa weeyaan waxbaa layskaga keeni tirinaya oo laynaga baqanaya haddii aan laynaga baqnayn oo aan waxba layskaga keeni tirinayn dee waxba laynagama laynama maageen cid kalena looma soo adeegsan lakin maanta waxay maraysaa in de ninkii guddoomiyaha ahaa laynoo soo adeegsado halka halka gaadhay bahashii waxaa leeyahay niyad jabina waynu soconaynaa hanaanka dimuqraadiyadeed ee somaliland ka hirgalen waxaynu doonaynaa inaan dowde dad dadka inta meelaha kalena aan ku fidino inaguna jiil cusub ahaan in aynu u dhabar adeegno waxyaalaha dhacaya waa wax waa wax qorshaysan weeyaan marna aynaan maaragtay aqbalin maratay in inaan xaqeyna aynu ka leexan aada iyo aad baad umahadsan tahay jamaal cali xuseen wahagaag dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo koobaya intaasi ayaan kusoo koobayaa waraysigeena si caawa aynu la yeelanay murashaxa xisbiga ucid somaliland jamaal cali xuseen oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo jooga magaalada hargeysa dhinaca xidhiidhinta waxaa aalaaba noo qaabilsan oo isna aan u mahad celinayaa asadna soodi tan iyo kulankeena dambe dhegaystayaal waa cali xalaalo idinkaga tegaya dhammaantiinba sidaa iyo nabad geliyo